sharciga ku noqoshadiisa cutubka toddoba iyo labaatanaad markaasaa muuse iyo odayaashii reer banu israa'iil waxay dadkii ku amreen oo ku yidhaahdeen amarka aan maanta idinku amrayo oo dhan wada xajiya oo maalintii aad webi urdun uga gudubtaan dalkii rabbiga ilaahiinna ahu uu idin siinayo waa inaad dhagaxyo waaweyn qutumisaan oo aad nuurad ku malaastaan oo waxaad ku qortaan erayada sharcigan oo dhan markaad gudubtaan inaad gashaan dalkii rabbiga ilaahiinna ahu idin siinayo oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan sidii rabbiga ah ilaahi awowyaashiin wuu idiin ballanqaaday oo markaad webi urdun ka gudubtaan waa inaad buur ceebaal ku qutumisaan dhagaxyada aan maanta idinkaga amrayo oo iyaga waa inaad nuurad ku malaastaan oo halkaas waa inaad rabbiga ilaahiinna ah meel alla bari uga dhistaan ha ahaato meel alla bari oo dhagax ah oo dhagaxyadeeda waa inaydaan alaab bir ah u qaadan oo rabbiga ilaahiinna ah meeshiisa allabariga waa inaad ku dhistaan dhagaxyo aan la qurin oo meeshaas dusheeda waxaad rabbiga ilaahiinna ah ugu bixisaan qurbaanno la gubo oo waa inaad qurbaanno nabaaddiino sadaqaysaan oo aad halkaas ku cuntaan oo aad rabbiga ilaahiinna ah hortiisa ku faraxdaan oo waa inaad dhagaxyada si bayaan ah ugu qortaan sharcigan erayadiisa oo dhan markaasaa muuse iyo wadaaddadii reer laawi waxay la hadleen reer binu israa'iil oo waxay ku yidhaahdeen reer binu israa'iilow aamusa oo dhegaysta maanta waxaad noqoteen dadkii rabbiga ilaahiinna ah haddaba waa inaad addeecdaan codka rabbiga ilaahiinna ah oo aad yeeshaan amarradiisa iyo qaynuunnadiisa aan maanta idinku amrayo oo isla maalintaas muuse wuxuu dadkii ku amray oo ku yidhi reer simcoon iyo reer laawi iyo reer yahuuda iyo reer isaakaar iyo reer yuusuf iyo reer benyamiin waa inay kor istaagaan buur gerisiim inay dadka u duceeyaan markaad webi urdun ka gudubtaan oo reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer asheer iyo reer subulun iyo reer daan iyo reer naftaalinna waa inay buur ceebaal habaar isla taagaan oo markaas reer laawi waa inay jawaabaan oo dadka reer banu israa'iil oo dhan cod weyn ku yidhaahdaan inkaaru ha ku dhacdo ninkii sameeya oo meel qarsoon qotonsada sanam xardhan ama la shubay oo rabbiga karaahiye u ah oo ah wax nin saanac ahu gacantiisa ku sameeyey oo dadka oo dhammuna ha u jawaabeen oo ha yidhaahdeen aamiin inkaaraha ku dhacdo kii aabbihiis ama hooyadiis fududaysta oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaro ha ku dhacdo kii soohodinta deriskiisa durkiya oo dadkaoo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaro ha ku dhacdo kii qof indhala jidka ka habaabiya oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaro ha ku dhacdo kii qalluuciya garta qariibka iyo agoonta iyo carmalka oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaro ha ku dhacdo kii la seexda naagtii aabbihiis maxaa yeelay aabbihiis buu maradii ka banneeyey oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaare ha ku dhacdo kii neef u galmooda cayn kasta ha ahaadee oo dadkaoo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaru ha ku dhacdo kii la seexda walaashiis oo ah ina aabbihiis ama ina hooyadiis oo dadkoo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaara ha ku dhacdo kii sodohdiis la seexda oo dadkoo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaru ha ku dhacdo kii deriskiisa qarsoodi ku dila oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaru ha ku dhacdo kii laaluush u qaata inuu qof aan xaq qabin dilo oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin inkaaru ha ku dhacdo ku kasta oon adkayn sharcigan ereyadiisa inuu sameeyo oo dadka oo dhammuna ha yidhaahdeen aamiin